bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa ka sharaya sidii cunuqabataynta hubka ee saaran ee soomaaliya looga qaadi lahaa kadib codsi ka yimid madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya magaalada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeedna waxaa weli ka socda baaritaanadii la xiriiray iskormaadkii dhowaantan ka dhacay magaaladaasi ee u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa si kulul u eedeeyey madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali gudlaawe xuseen gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa ka jawaabay hadal uu jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka puntland akhbaaraadka dibaddana waxa aad ku dhagaysan doontaan kooxda wengar ayaa ku dhawaaqday in ay afgembin doonto hoggaanka dalkaasi ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaas qodobadii wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warkaasi oo dhammaystiran xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka federaalk ah ee soomaaliya ayaa si kulol u eedeeyey madaxweynaha maamulka hirshabelle cali gudlaawe xuseen waxaana uu sheegay xildhibaanku in iyagu aysan la shaqayn doonin maamulka cali gudlaawe xuseen hadalkan ayuu xildhibaanku ka jeeday kadib markuu la kulmay qaar ka mid a ciidamada xooga dalka ah ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka ee gobolka hiiraan iyo ciidanka macawisleyda ee ka tirsan gobolka hiiraan
ku jiro warkaas inaan fahantaan rabna waxaan rabnaa marka wallaahi u bilaahi oo tallah intay gabari naga nooshahay rayada cali guudlaaw meeshaan kama soconayso maanta waxaa laisku haysaa inaan fahantaanaan rabnaa wiilka labaatan jirka oo gobolka hiiraan ka soo jeeda inuusan talo lahaanin in laydinku qaldama rabo in laydan yidhaahdo cali guudlaaba iyo maaragta hirshabeelle dadaa naga jiro iyo waxaas in laydinku qaldama rabo waxaan rabaa dulucda hadalka inaan idin tusiyo maalmo kala gedisan waxaa idinku soo booqanay furmaha dagaalka idinkoo safafka hore jihaadka ku jiro maantana xaaladda taagan oo aan iskugu nimid waa dareemaysiin waxaa raba marka dhowr fariin oo muhiim ah inaad galabta halkan ugu faa'idaysto gaarsiisaan dadkiida ka dambeeya fariinta koowaad wax waaye la dagaalanka argagixisada oo aan shalay wiilal fara badan iyo dad fara badan aan ku wayne inuu halkiis weli inoo joogo fariinta labaad waxay tahay cidna inaanan ka aqbalin inayna dulaysato shabaab waxaan ula dagaalamayna soo ma ahan id dulaysamaysidee anaa talina soo maaha shabaab wuxuu yidhi soomaa ku talimaysidee anaa kuu talina yidhi shabaab waa diidnay kelimaddaas iyadaa maxaan ku diidnay inaa anaka isku talinaa go'aansanna
ergeyga joogtada ah ee dowladda shiinaha u fadhiya qaramada midoobey ninka lagu magacaabo zhang jun ayaa ku baaqay in la sameeyo dadaal lagu horumarinayo hanaanka siyaasadda soomaaliya xilli uu ka qaybgalay shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee quseeyey arrimaha dalka soomaaliya hadalka ujeedargey ayuu ku sheegay inay beesha caalamku ixtiraami madax bannaani iyo midnimo dhuleedba soomaaliya u hayso isla markaana la bixiyo taageera wax ku ool ah jinga ayaa jeediyey in golaha ammaanka dib woogis ku sameeyaan soomaaliya islamarkaana ka bedelaan tallaabooyinka cunuqabataynta hubka ee saaran iyadoo ay laga marmaan tahay in soomaaliya laga taageero siday u xoojin lahayd awooddeeda difaaca shiinaha wuxuu soo dhoweyn hindisaha u dhexeeya soomaaliya jabuuti iyo etoobiya ikeya ah in lasii qoto dheereeyo iskaashiga la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab ee gobolka si loo ilaaliyo ammaanka guud ayuu yidhi shiina wuxuu diyaar u yahay inuu beesha caalamka kala shaqeeya sidii gacan uga geysan lahayd si inay nabad iyo xasilooni waarta loogu heli laha soomaaliya sidaasna uu carabka ku adkeeyay edgiga shiina oo fadhiya qaramada midoobey dowladda federaalku waa inay dardargelisaa tayeynta ciidamadeeda amniga waxayna sare u qaada awoodda madax bannaaniga ka hortaga kooxaha argixisada ayuu sheegay sida hadalku u dhigay ergeyga dowladda dalka shiinaha u fadhiya ee qaramada midoobey hadalkan ayaa ku soo aadaya kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu ka jeediyey islamarkaana uu kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey dalka waxaanuu soo sheegay in cunuqabataynta soomaaliya saaran laga qaado madaxweyne ayaa waxa uu kaga hadlay tallaabada loo qaada in lagu maaray hubkaas rasaasta dalka waxaana ka codsaday ergada ka qayb gacan ay ku siiyaan baaqa ah in gebi ahaanba la qaado cunuqabataynta hubka saaran soomaaliya markaa sidaas samaysana waxaan awood u yeelanayna inaan iska xaqiijinno madax banaanadeena weliba amnigeena dalka ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobey ee yeesheen islamarkaana lagu casumay madaxweynaha xukuumadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in ay meel fiican marayaan hannaanka wax kabeddelka iyo weliba sidoo kale in meel la isugu keeno ciidamada dowladda ee kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana uu sheegay gudoomiyuhu inay si aad ah ugu howlan yihiin in wax badan laga qabto waxyaabihii ka dhacay degaanada ah ee gobolkaasi gaar ahaan magaalada baraawe waa kan gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo arrimahaasi ka hadlaya
ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa laa khayra fii kaiiri min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow islaaxin bayna annaas kulan ama kulankooda ama ay kulmayaan oo khayr ma lahaan lahay ilaa man amara bisadaqatin qof sadaqa dadka amraya mooye ow macruufin ama wanaag dadka amraya mooye ama islaax ama xasilin ama heshiisiin dadka dhexdooda la dhigaayo mooye marka kulamada la kulmo kuwa uu khayrka badan ayuu yahay midkaani sidaan ognahay degmada baraawe waxaa ka dhacay shaqaaqo yar oo dhex martay ciidamada qaybahooda kala duwan oo sna iyo ciidamada madaxtooyada ee daraawiishta ayaa waxaa dhacay isku dhac yar ayaa ka dhex dhacay shaqaaqadaasi darteeda ayaa waxaa u yimaadeen wafdi ka socda dowladda koonfur galbeed aan hogaaminayey oo heer gobol ah iyo sidoo kale saraakiil kale oo nagala socotay taliska dhexe ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed imaashahani kadib waxaan ku guulaysanay shaqaaqadii inaan joojinno meesheediina aysan ka sii dhaqaaqin sidoo kale waxaa noo yimaadeen xeer ilaalinta oo maxkamadda ciidamada qalabka sida ayagana waxay ku guulaysteen inay baaris ay ku sameeyaan ay hawsha meeshay noo sii maraysayna ay ka sii wadaan horena ay u sii wadaan ugu dambayn shalay waxaana soo gaaray wafdi caalami ah oo uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliyeed subaxiina ay ka sii horreeyeen wasiirka cadaaladda koonfur galbeed iyo xeer gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida markii dambena markii wasiirku imaanayeen waxaa la socday gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayagana markay yimaadeen ma aysan nasanin isla markii hawshoodii ayay guda galeen ayagoo ciidamadii isku dhaca dhexdooda ka dhacay ee walaalaha ahaa oo la doonayay inay hal difaac ka soo wada jeestaan inay dhexdoodii galaan ayay isla markii ka shaqeeyeen waxaana ilaa xalay lagu guulaystay inay guul weyn ay ka gaaraan
qaar ka mid a xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ku sugan garowe ayaa si kula laga hadlay hadal uu jeediyey gudoomiyaha baarlamaanka puntland ee ku aadanaa in iyagu ay ka dambeeyeen wixii ka dhacay magaalada garowe gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya tim cadee ayaa sheegay in wax laga xumaada yihiin in gudoomiyaha baarlamaanka uu isigu puntland uu ku eedeeyo arrintan waxaana uu sheegay in isagu mas-uul uu ka yahay wixii ka dhacay garowe islamarkaana baarlamaankiisa uu furay dastuurka baarlamaanka ah ee puntland waa kan waryaheena magaalada garowe warkaan inooga soo diray magaaladaas
gudoonka golaha wakiilada puntland ayaa sabab u ahaa in dagaalkaasi dhaco inaad tidhaahdid annagu guddoomiyenimadaada waa ku ogolnahay senator rakusheegyada inaad tidhaahdid adigoo weliba nagu ansixiyey oo baarlamaanka a guddoomiyaha u tahay hal waa muuqataa talada puntland inay qaalin layliya saaran tahay way muuqataa
wax badan baanu ognahay ma rabno inaanu ummadda la wadaagno laakiin haddiina la qodqodo nala deen waayo wallaahi waa la wadaagana waana sheegana si wayiin iyo wax ay aaminsan nimanka dalka dalka madaxdalkay xildhibaanno ka kala tirsan aqalka sare iyo aqalka hoose ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya deegaan doorashadooduna tahay puntland oo in dhawaale caasimadda u joogay inay waanwaan kala dhex dhigaan dhinacyada isku haya siyaasadda puntland ayaa shir jiraa'id ku qabtay magaalada garowe kaas oo uga hadlayeen xaaladihii ugu dambeeyey iyo dhacdooyinkii magaalada garowe sidoo kale waxay ka jawaabeen eedeyn uga timi guddoonka baarlamaanka puntland iyagoo sheegay inay weli wadaan waanwaanta la dhex dhigayo dhinacyada ku hardamaya puntland bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabaa ugu horrayntii inaan salaamo senatarrada dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo asalkoodu yahay dowladda puntland annagu haddaanu nahay senatarradaas waxaan kaloo salaamayaa xildhibaanada puntland golaha shacabka dowladda federaalka ah annagu senatarrada reer puntland waxay halkan yimaadeen bisha afar iyo tobankeedii waxayna u yimaadeen markay maqleen xaalado siyaasadeed oo ka jirta magaalada caasimadda ah ee garoowe arrimahaasoo arrimo iska soo horhorjeeda una eg in wax lagu burburinayo wax lagu xumaynayo arrintaas iyadoona dhibaysa ayaanu annagu nimid bisha afar iyo tobankeedii waxaanu u nimid arrintaas wixii awooddayadaa inaannu wax ka qabanno annagoo ayna danqayso muranka iyo xaaladaha hadda ay soomaaliya ku jirto oo dhan in ay waxyeella naga soo gaarto haddaannu nahay ummadda reer puntland annagu markaanu nimid waxaan la kulmay madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni waxaannu u sharaxnay
halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsaana muqdisho soomaaliya kooxda wenger ayaa ku dhawaaqday inay afgambin doonto maamulka dalka ruushka uu hogaamiye valadimir putin waxayna kooxdu ay ku eedeeyeen in ciidanka dowladda ruushka ay gantaalay la dhaceen ciidamadiisa oo ku sugnaa bariga dalka ukrain waxaanay sheegeen in meesha ay ka saari doonaan xukunka madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin laakiin kooxda wenger oo ah kooxa calooshu shaqaysta islamarkaana u aas-aasay madaxweynaha dalka ruushka ayaa iyaguna waxaa la sheegay inaanay awood u yeelan karin inay xilka ay ka tuuraan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin guud ahaana daawad dhegeystayaal warkii subaxnimo idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel